anaga waxaa rabnaa dark romance
dark romance aa la dhahaaba in lagu dharbaaxo babax dhuunta lagu qabto
dhuunta intii lagu qabto lagu ceejiyo derbiga madax lagu garaaco haa faarax wuxuu ku dhahaa abaayo macaanta see tahay salaan maa rabaa wejigaaga wase
baayo waxaagaadi maadaa rabee wax kale lagu dukeeleertaa tiibish lagu rido naxariis wey naxariis malahan maxaa noo leedihi adikaba naxariis maratiine
dameer camal noo tumeertaade haa hadda kadib gabar muu naxariisanaya baane ceejis lagu soo raadsanaa intaa ku ceejiyo haddaa dhimatane
gabdhaha maa fuushaa saaxib
laba talo ama saddex talo oo ay sii lehed mataqaanaa ay dhihi lehed saddeaas saddexdaas talo haddaa samaysa gabdhaha way ku jeclaanaya weliba gabadhaa ku samaysa makunacaysa mii sheegi kartaa
horta naag markaad jeclaanaysa ma arkino waxaa isa siini like hatusin inaad jeceshahay because gabdhaha ma jecla ninka daba ordo like waxa adoo jecel waxaa la tusaa inaa like nin adag iska dhig ma garate gabdhaha waxay jecel yihiin taleefonka markaa soo wacdid ha ka qabanin taleefon markay like message markay ku qorto haa like abaayo you know waxaa adeeg iska dhig nin you have to be bad guy don't be a good guy gabdhaha ma jecla good guy wallahi I'm telling you ma jecla nin naxariis gabdhaha ninka xun ay aad u jecel yihiin yes nin naxariis badan ma jecla Habartay Abaa, maanta seen waxaa ku bilaabay dhaqdaa gabadhii. gabadha toban mar inay soo wacdaan tii koowaad waa fahmay
okay gabdhaha ma jecla nin oo u naxariisto wallahi aniga asan me like gabdhaha waxay jecel yihiin nin oo like taleefon ka qaban waayo ay raadiyaan ee mar walba like ay daba socdaan marka ani waxaan ku dhihi lahaa maxaa jeclaa qabaa maba la isoo wacda taleefonkaa ka qabo weynaa horta
ta saddexaad waxay jecel yihiin gabdhaha ninka ruudka ku ah like oo mar walba beenta u sheego ee wax feeg u sheega you know nin daacad u ah ma jecla doon doon bi daacad weliga daacad ha noqonin ma garatay
Anigu waddo ku inaa mar haystaa.
walba aa wax feeg u sheego Sababta Feeg.
sababta aaba u guursan lahaa haddaa ogaad haddaa ogaadaan waddo waddo xun aan saarnaybo tan u naxariis lacagsii taleefonka ka qabo waqti u ilaali ha taabanin mataqaanaa ayada dhanbaysan cududkaa dareemin laakiin aabbaheedoo kale u noqo waa leega tagay Aab.